بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعن التمر إن تسوشر من آيات إله سبحانه وتعالى وكذو رماي غزودي أما دقالتي dhexmaray rasuulkani maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii fadhiga badnaa iyo nimanka mushrikiinta ahaa ee quraysheed dagaalkaasoo ahaa markaa dagaalkii la odhan jiray uxud iyo dagaalkaasi waxyaalaha markaa wixii uu ku dambeeyey ood maanaa dadka muslimiinta ah oo saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo rasuulkuna uu ku jiray in markaa nimankii gaalada ahaa ay ka itaaroonaadeen iyo waxyaalihii sababe ayaynu soo maraynay oo sababtu waxay ahayd oo aayaddu inoogu dambaysay xalay ay ahayd aayadda boqol iyo konton iyo labo cinda qowlihi jala wacalaa qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay ama uu yihi ilaahay subxaanahu watacaala waa idin rumeeyey ballantiisii xilligii markaa aad laynayseen gaalada ilaahay subxaanahu watacaala amarkiisa aad ku laynayseen ilaa aad kulayin aad noqoteen bimacnaa aad kulowdeen oo dad qaar idinka mida ay kuloobeen arrimihiina aa ku doodeen ilaahayna subxaanahu watacaala aa caabsideen intuu idin tusiyey kabacdi waxaad jeceshihiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay saxaabada rasuulka inay ku jiraan qaar qalbigooda markaa adduunyadu ay ku weyn tahay iyo qaar markaa aakhira ay ku weyn tahay ilaahay subxaanahu watacaala deedna wuxuu hi rabbi waa idinka sarfiyey maanaa iyagii ayaa laydinka sarfiyey oo laydinka duway markaa iyagii aad laynaysin si laydin imtixaamo ilaahayna subxaanahu watacaala waa iska siin cafiyeen oo ilaahay idinkuma usan idin gaaladu inay idin dabra jaraan oo idin laayaan iyo macaasidii aad ku dhacdeen in cuquubadeeda laydin soo dedejiyo oo laydin laayo ilaahay subxaanahu wataala waa idinka cafiyey ilaahay subxaanahu wataala wuxuu le ilaahayna waa ka markaa fadliga u saaxiibkaa iyo galladda oo ku dul galladayso dadka muuminiintaa gallada ilaahayna waxaa ka mida inaan ilaahay qofka muuminkaa markiiba dembiga inaan lagu qabanin sidoo kale dembigiisa markaa intuu leetaa inaan lagu ciqaabin xataa haddii lagu qabanaayo ee arrinka uu yahay markaa wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can kasiir xataa ilahay hadduu qofka ku qabanayo dembi uu galay ifka marka uu joogo ilaahay subxaanahu watacaala in badan ayuu ka saamaxaa markaa qisadii oo soo sii socota ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu yihi tusucduuna walaa tadwuuna calaa axadin wاrasuulu yadcuukum fii ukraakum faataabakum gaman bigamin likay laa taxzanuu likay laa taxzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum wallahu khabiiru bima tacmaluun ilaahay subxaanahu watacaala markii rabbi yihi markaa rabbi waa idin cafiye waa idin saamaxay ayaa ilaahay wuxuu ihi id waktiguu ilaahay idin saamaxay tusciduuna aad fogaanayseen oo walaa talwuuna aydan daymoonaynin calaa axadin cidnaba walxaala arasuulu rasuulkuma yadcuukum uu idinka dhawaaqayo fii uqraakum xaggiina dambe faataabakum dabeedna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin ashiibsiiye markaa idin markaa uu idin siiyey qaman murugo ayuu ilaahay idin ashiibsiiyey markaa biqamin ay maca qamin murugo kale ay la socoto likay laa taxzanuu si aydaan uga murugoon calaa maa faatakum wixii idinka tegee qaniime ahaa iyo walaa maa asaabakum wixii idin soo gaadha dhaawacye markaa dhimasho ahaa wallaahu ilaahayna khabiirun waa u ogaal badayn bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay maanaa saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi tacaala calayhim oo laga itaar roonaaday ayaa ilaahay subxaanahu wataala halkan wuxuu inoogu sheegayaa waxyaalihii markaa ay sameeyeen waxyaalaha ay sameeyeene sababay markaa hasiimada waxaa ka mid ahaa inay markaa kuloobeen inay murmeen inay macsiyo ay la yimaadeen macsiyo keliya oo markaa ahayd nebiga calayhi salaatu wasalaam inay caasiyeenoo meeshii rasuulku ilaah ka tegina ay ka tageen deedna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu halkana tilmaamaya sidii ay u jabeen qaabka uu ahaa oo ilaahay wuxuu yihi tusciduuna walaa tarwuuna calaa axadin oo sacada marka sacida marka la yidhaahdo sacida yascadu waa idaa dalaca makaan ilaa masi markaa makaanan caaliyan qofku markuu meel sare fuuro ayaa waxaa la yidhaha sacida yascadu haddii ascado la yidhaahdana wa bimacnaa abcada kuu fogaado marka iminka tusciduun ficilkeedii maadi wuxuu ahaa ascada marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu leey xilli aad fogaanayseeno bimacnaa orod aad ku fogaanayseeno marka aad yaacdeen oo meel durugsan markaa si a ufogaatana goobtii dagaalka a uga fogaataan xilli aan markaa yaacaysiin ba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahy oo walaa utalwuuna calaa axadin cidna aydan daymoonayn oo qofku aanu qof xaggiisa dabada aanu soo eegayn ama waxaa radiisa yaacayaba aanu eegayn cabsida haysoo daraaddeed rasuulkuna xaggiisa dambe uu ka dhawaaqaayayoo ulahaa bimacnaa ilaya yaa cibaad allah addoommadii ilahu xaggayga kaalay hayaacine soo noqda rasuulku ule calayhi salaatu wasalaam xilligii intaa aad samayseen ayuu ilaahay subxaanahu watacaala idin saamaxayo laydinkuma qabaanin wixii aad la timaadeen ba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyahay ilaahay wuxuu deedna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin asiibsiyo markaa idinku dhacay am murugo biamin maca qamin murugo kale ay la socoto oo murugada hore waa maxay murugada hore ilaahay subxaanahu watacaala quluubtooda uu ku tuuray waxay ahayd inay markaa dee ay waayeen wixii la odhan jiray markaa nasrigii inay waayeen ama waxawaatulhaniima inay haniimadii waayeen hamiga labaadna waa murugo waa markaa jabkii ku dhacay awalan haniimadii waa la waaye aniyana nasrigiiba la waay markaa labadaba haniimadii markii hore soo hilaacday iyo nasrigii soo hilaacay soo istiimay ayaa labadiiba israaciino la waayey marka marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu idin asiibsiiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala markaa idinku markaa idinku idinku abaalmariyey waxa la yidhaahda markaa murugo murugadaasoo murugo kalena ay la socoto waxaa ka murugooteen dhibkii markaa idinka soo gaadhay xagga markaa qaniimada aa weydeen waxaa kaloo ilaahay subxaanahu watacaala idinku abaaliyey murugo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinku abaaliyey marka ilaahay subxaanahu wataala wuxuu le ilahay wuxuu taana idinku abaalmariyey si aydaan uga murugoon oo culimada qaarkood waxayna likayla laadaasi waa silo iyo tawkiido macnuhu wuxuu noqonayaa likayla taxzanu ay likay taxzanu si aa uga murugootaan calaa maa faatakum wixii idin weydaartay haniime ahaa iyo iyo walamaa asaabakum ay wamaa asaabakum iyo wixii idin asiibaye iyana markaa jaraaxaad iyo dhaawacyo ah sidaa labadaaba uga murugootaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idinku abaaliyey haman bihamin marka murugo murugo ay la socotada ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay culamada qaarkoodna waxay len maya waxa laadani markaa waa markaa waa naafiye waxbay markaa ay anfiyeysaa oo bimacnaa waxay baaqi ku tahay sideeda silo iyo tawkiid ma aha oo macnuhu muxuu noqonaya likay laa taxzanuu si aydaan markaa uga murugoon calaa maa faatakum wixii idinka tegay saydaan uga murugoon waxaa idinka tegay oo qaniimaha saydaan uga murugoon iyo walaa maa asaabakum wixii idinku habsaday ee markaa masiibaha saydaan uga murugoon ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu markaa dushiina uu saaray haman bihamin oo maxuu ahaa markaa murugadaasi murugada dambe waxay ahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam in la sheegay geeridiisa o la yidhaha rasuulkii baa la dilay markaa saxaabadii rasuulku markii la yidhi rasuulkii baa la dilay labadii murugee horeba waa ilaaween marka murugadii horey ka murugoonayeen dhaqaalaha sheegay murugadii horey ka murugoonayeen nasriga ay waayeen markii la nebigii baa la dilay calayhi salaatu wasalaam labadaasiba waxa way meesha waa ka baxeen marka waxyaalaha ayaadkan aynu ka qaadanayno waxaa ka mida marka awala mukhaalafat alqiyaadati arashiida watanaasucu fi xaalati alxarb yusabibu alhaziimata almunkara inaynu ogaano ma haddii la khilaafo marka qiyaadada hogaanada markaa dadka muslimiinta ay leeyihiin hadday tahay qiyaadada markaa culimada iyo hadday tahay qiyaadada rashiidada ee markaa ulaata umuurka ay tahay waa ay sababaysaa arrintaasi jab ayay sababaysaa waxaa kaloo laga qaadanaya macsiyada ilaahay subxaanahu watacaala la caasiya iyo rasuulkiisa iyo ikhtilaafka markaa ummaddu markaa ay iskhilaaftaa inay keenayso jab jab ay keenayso ay sababi kartana dawlado inay suulaan dawlado dhamo islaam inay suulaan oo meesha ay ka baxaan iskhilaafay markaa iskhilaafeen iska hor yimaadeen markaa daraaddeed waxaa kaloo markaa laga qaadanaya waxa markaa qofka muuminkaa asiiba inay ka dhiso bidunuubi waxaa kaloo laga qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ridwaan ullaahi tacaala calayhim dhibaatadii soo gaadhay dagaalkii uxud waxa ahayd cashar si gaara saxaabada rasuulka loogu dhigaayo si guudna dadka muslimiinta oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala uugu dhigaayo marka si gaara saxaabada rasuulka halka macasiyo ku dhacday ayaa waxaa soo gaadhay jab marka dadna waxaa dhacaysa inay wixii dagaalka ka dambeeya ay ka digtoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan inay markaa sii ka dhacdo kale ay sameeyaan innagana haddaynu muslimiintii nahay si guud waxa inoogu sugan waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala lagaga fogaanahay ee hasiimada iyo khidlaanka uu kusoo degdegahay inaynu iska ilaalino si aynaan markaa aynaanu jabin ilaahay wuxuu id waktibuu rabbi cafaa cankum ilaahay way walaqad cafaa cankum rabbi waa idin cafiyeen idin bimaanaa xilli buu idin cafiyey tusciduuna aada fogaanayseeno walaa talwuuna calaa axadin cidna aydaan daymoonaynin walxaala rasuulu rasuulkuna yadcuukum uu ka dhawaaqayo fii ukhraakum xaggiina dambe idinka yeedhaayey fa asaabakum ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinku abaaliyey haman murugo bihamin maca hamin murugo kale ay la socoto ama haman bihamin ay calaa hamin murugo murugo markaa ka koraysa likay laa taxsanuu si aydaan uga murugoonin calaa maa faatakum wixii idin weydaar iyo walaa maa asaabaku wixii idinku habsaday toona oo murugadan dambe gerida nebiga lasoo sheegay calayhi salaatu wasalaam aa ku mashquushaanoo waxaa horoo dhan ay lowdaan wallaahi ilaahayna khabiirun waa u ogaal badan yahay bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaaanna ilaahay baa subxaanahu watacaala ogo dee naf waliba markaa shar iyo khayr waxay la timaadaba ilaahayba u yahay waa ku abaalinaya uma anzala calaykum dabeedna ilaahay dushiina wuxuu dejiyey min bacdi ldanni muridadaa dabadeed amaanatan amni ayuu dejiyey nucaasan hurdo ayuu dejiyey markaa hurdadaa iyo markaa amnigaasoo yakshaa taboolay daa'ifatun koox kooxdaasoo minkum muuminiintii ka mid a wa daa'ifatun kooxna qad ahamadhum waxa markaa hamigeliyey anfusahum nafooda ayaa hamigeliyey yadunnuuna xaalay ka malaysanayaan bilaahi alle hayra alxaqi xaq waxaan ahayn ay ka malaysanayaan dana aljaahiliyati jaahiliyad markaa malaheed xaalaa ilaahay subxaanahu watacaala ay ka malaysanayaan yaquuluuna oo ay leeyihiin hal lanaa ma ku leenahay min alamri umuuraha xaggooda min shayin wax ma ku leenahay qul nebi allah waxaad tidhaahdaa ina alamra umuuraha kullahu gebi ahaanteedba lilaahi ilaahay baa iskale yukfuuna waxay ku qarinayaan fii anfusihim nafahooda maa shay bay ku qarinayaan laa yubduuna laka nebi allow aanay kuu muujinaynin yaquuluuna waxay odhanayaan low kaana lanaa haddaanu ku lahaan lahayn min alamri umuuraha shay-un shay hadduu nooga sugnaan lahaa maa qutilnaa nalaguma laayeen maanta haahunaa halkan qul haddaba nebi allow waxaad tidhaahdaa low kuntum haddaa ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna labaraza waa bixi lahaayeen alladiina kuwii ayaa bixi lahaa kutiba lagu loo qoray calayhim ulqatlu dilka loo qoray waxay u bixi lahaayeen ilaa madaajicihim goobiha ay ku dhinteen lagu laayey ayay u bixi lahaayeen ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy waliyabtaliya allaahu ilaahay si uu imtixaamo maa fii suduurikum waxa laalihiina ku sugan oo walimaxasa rabbi uu saafeeyo maa fii quluubikum quluubtiina waa waxa ku sugan ayuu ilaahay qadara maa qadara waxa uu qadaray ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaray ama waqaca maa waqaca waxaa dhacay wuxuu u dhacay liyabtaliya allahu ilaahay siduu u imtixaamo maa fii suduurikum waxa laalihiina ku sugan oo walimaxasa rabbi uu saafeeyo maa fii quluubikum allahu ilaahayna caliimun wuxuu ogaal badan yahay bidaati suduuri waxa laabaha markaa u saaxiibka ah ilaahay wuxu uhi in aladiina kuwii tawallow jeesta minkum idinka idinka mid ahaa yowma maalintii jeestay iyo taraa ay kulmeen aljamcaani labada qol ay kulmeen inama sdasan lahum shaydaanu shaydaan ayaa ku dibsaday oo u kaxaysay bibacdi maa kasabu waxay kasbadeen markaa wax ka mida ayuu ku kasbaday walaqad cafa allaahu canhum ilaahay waa iska cafiyey in allaha ilaahayna gafuurun waa alla dembi dhaaf badan oo xaliimun dulqaad badan ba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyay halkan ilaahay subxaanahu wataala wuxuu inooga warramayaa dagaalkii uxud oo markaa dhacay oo muslimiintii laga itaarroonaaday oo meeshii ay timi haziimo ay ku dhacday dadkii muslimiinta ahaa iyadoo haziimadaasi ay jirto ayaa haddana waxa dhacday in saxaabadii qolana ay lulooto qolana werwerba uu ka bixi waayo qorqor qolo way lulootayoo indhahoodii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala quluubtoodiina waxaa lagu tuuray amni indhahoodiina waxaa lagu tuuray lulo ilaa saxaabada qaar ay yidhaahdeen luqumaha yagii ayaa ku dhacay garhka yagii marka garhkiiba marka wuxuu ku dhacay laabsi oo qof waliba waa gamay marka hadda dagaal ba hadda laga soo baxo waa ris lacayb sida markaa buuraha koray ayuunba ilaahay subxaanahu watacaala quluubtoodii lulo uu ku tuurayo amnina ilaahay subxaanahu watacaala quluubtoodii uu ku tuurayo waxbay noqdeen dad markaa dhidado aanay soo galay oo aan cabsanayna de waa kuwaa seexanaya waayo waxaa la yidhaahdaa hadday cabsi jirto daaranam hurdadu way duushaa markay cabsi meesha ay timaado waxay meeshiimana hurdadu way kaabuulayso habeenka aada baqanayso ama qofku cabsi ah cabsi ay hayso waxaa markaa waxyaalaha hurdada duuliyo ka mid a cabsida marka iyo baqashada marka haddii ay cabsanayaan de mabay seexdeenba mabay seexdeen qolataa ka duwan iyagu dhabanba waa dhigi waayeeno qad ahamadhum waxaa markaa iyagana markaa murugo gelisay anfusum nafahoodii werwer unbay markaa iyo talo aarma laydinka daba yimaada buraha laydinku soo kora aarma aroogtaba lasoo noqdaa laydin qabqabtaa aarmaykani dhacdaa teer dhacda waxaa intaasi qolna ku mashquulsha marka marka de waa ilaahay awoodiisu dad isku meel jooga oo isku dhibaata ay la kulantay inuu kana qalbigiisu si noqdo kana qalbigiisu si noqdo waxaana sabay markaa iimaanka nina wuxuu ah marka nin iimaan xambaarsan oo qalbigiisa iimaan qawi uu ku jiro nina wuxuu ah daciif markaa iimaankiisu qofkuu daciif yahayo ama munaafiq ahoo adduunyada mooye aakhiraba aana in muuqan marka munaasiban aakhira aan kala ahayn ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay daaifada markaa werwer ka bixi weyday inay ahayd markaa daaifa ilaahay ka malaysanaysay waxaan xaq ahayn dan aljaahiliya ka malaysanayeen ilaah oo dan aljaahili maxaa ah inaan ilaahay diintiisa u nusraynayn inay gaaladu weliga iyagu gacanta sare yeelanayso inaanay gaalaba jabaynin arrimaha noocaas ayaa waa dan aljaahili baa laga yadunuuna billahi kayra alxaqi dan aljaahiliyi marka marka qofku waa inu iska ilaaliyo qofka muuminka waxaa laga yaaba qofku markuu arko marka xoogga gaalada iyo itaalka ay leeyihiin technologigooda iyo waxaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka malaysto is yidhaahdo wallahi nimankani markaa weligood jabi maayaan ka hore waxaynu usoo mareen in badan aynu tambiihine qowlka ilaahay subxaanahu watacaala uu yihi maa danantum an yakrujuu wadanuu anahum maanicatun xusuunuhum min allah faataahum allahu min xayu lam yaxtasibuu waqadafa fii quluubihim rucb waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala qofka gaalku meelaan markaa iska eegeyn ayaa markaa masaaibta ilaahay ay kaga timaadaayo markaasaa waxaa dhici karta inuu ku jabo maalin gelinkeed bini aadamka waxaana yidhahdaan dawladaha iyo bin qofka bini aadamkana way isu shabahaan wish waxaa ka dhexeeya tashaabu dheeqbuy mana qofka bini aadamkii waxaa dhici karta markuu ajashiisu ay soo dhow dahay ama uu dhimanayo adduunka uu ka baxaayo mar wuu soo xanuunsadaa markaasuu soo daciifaa markaasuu soo itaal dareeya markaasuu waxa weeye xaaladda nooc xaaladiisu markaa maalin basti ay noqotaa marna waxaa dhacda markaa isbedel baa ku dhaca oo qofku waxaa layidhi wadnuuba istaago isagoo markaa iska xoog u qadqadle marka dawladana xaaladahoodu waa noocaaso waxaa dhici karta markaa inay soo daciifaan oo soo itaal dareeyaan oo maalinba oo maalinba ilaa si odaydibu bay afarka ay noqdaan oo ay gotaan oo inxidaad uu ku dhaca marka waxaa kaloo dhici karta sida qof markaa bini aadana uu wadnu isu taagan maalin wadnu istaago dawladdii markaa qoqoflaydba adduunka laga waayo marka waa inaanu qofku markaa aanu malaysan ilaahay subxaanahu watacaala waa inaanu ka malaysan male xun marka waa in ilaahay subxaanahu watacaala ka maraysa ballanta rabbi uu qaaday inuu oofinaayo ilaahay diintiisa inuu uhiilinaayo in ilaahay subxaanahu wataala dadka muuminiinta u nusraynaayo gaalo ilaahay subxaanahu wataala inuu hoojinaayo nimanka ictiqaadkoodu faasidka uu yahay markaa munaafiqiinta ahaa ee quluubtooda werwer iyo ay markaa walaacay ka bixi weyday ilaahayna malaaxun ka malaysay hadalladay ku hadlayeen waxaa ka mid ahaa hal lanaa min alamri shay min shayin marka umuura miyaana waxba kulahayn ama umuura waxba kuma lihin umuuraha waana laga gacan falamarorsadayoo wax allaala waxaanu ku leenahay ma jirto haddaa ku leedin maxaa dhici lahay haddaan umuuraha wax ku leenahay taa maanta dhacday may dhacdeen bay markaa ay lahaayeen waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahy waxay nebi allow lafooda ay ku qarinayaan waxaan adiga kuu muujinayn waxaa kale odhanayaan haddii markaa umura aan wax ku leenahay ma qutilnaa haahuna halkana laguma jareeno raggu sidan uma leedeen waxaa markaa culimmada qaarkood ay leeyihin laba munaafiq bay ahaayeen hadalka horena munaafiqiintii markaa nin qushayr la odhan jiray ayaa yidho munaafiq ahaa hadalka dambena cabdullaahi ibn ubay ibnu saluul baa yidhi marka oo mid wuxu iy marka hal lanaa min alamri min shay umuura waxma ku leena isagoo ujeeda waxba kuma lihin umuura oo waana laga faramarortay inaan umuura wax ku yeelanay ahay ka kalena wuxuu ihi haddii umuura aan wax ku leenahay may dhacdeen tan maanta dhacday markaa may dhacdeen ilaahay subxaanahu wataala nebiga wuxu waxaad ku tidhahdaa nebi allow haddaad guryihiina aad joogi lahaydeen oo dagaalkaa aydan u baxdeen qoladii dilkan inay dhintaan loo qoray iyagunbaa dareeri lahaayo halkaa tegi lahaaba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyay marka waxyaala laga qaadanaya aayaadkan waxaa ka mida umuuraha aan dhicin hadday dhici hadday markaa dhici lahaayeen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ogaa og yahay marka kayfa yakun say wax noqon lahaayeen marka mana dagaalka uxud kuwii soo bixin lagu laayay haddii aanay sooba bixin oo dagaalkuba aanu dhaceen iyagunbaa isgeyn lahayn goobahay ku dhiban lahaayeen markay tegi lahaayen wax iyadan cidina marka aanay u aanay markaa tujoobin waxaa kaloo laga qaadanaya de idaa jaa alqadar laa yanfacu lxadar haddii qadar alla uu yimaado xadar iyo dhibkoonida waxa ma tarto waxaa kaloo laga qaadanaya dunuubta inay qofka fulinimo ay markaa ay ku beerto ilahay wuxu in aladiina tawallaw minkum yawma talqal jamcaan inama istasallahum mushriqan bibacdi ma kasab qoladii markaa maalintii firdhatay dagaalkii markaa alxud uu dhacay ee labada ciidan ay ishaleeleen shaydaan ayaa markaa ku simbiririxiyo markaa ku culaysiiyey wixii ay kasadeen wax ka mida marka marka maxaa laga qaadanaya waxaa fulinimada la yidhaha hadiyo jeer waxyaalaha keena waxaa ka mida markaa dacful iimaanka waxaa ka mida dacfu daaca qofku haddaan ilaahay subxaanahu watacaala markaa istiqaamadiisu marka say daciif ay tahay fulinimadiisuna way siyaadaysa sidaas daraaddeed haddii iimaankiisu qawi yahay o daacadkiisu ay qawi yihiinna waxaa bacaa dhacaysa shajaacadiisi marka geesinimadiisu inay korodho waxaa laga sooray cabdillahi bn cabaas radi allahu tacaala canhu inuu yihi daacaadku waxay leedahay shan arrimood addaaca waxay leedahay shan arrimood baa laga faa'iida waxaa laga faa'ida nuuru fi lqalbi qofka inuu qalbigiisu iftiimo wadaatu fi lweji iyo wejigiisu markaa inay labaani fusho uu dhalaao waquwatu fi lbedel iyo jirkiisu inuu xoogaysto washacatu fi risqi arsaaqadana ilaahay waasac uga dhigo wamaxabatu fii quluubi lkhalqi dadkana quluubtooda markaa kalgacal loogu tuuro manaa shanta arrimood waxaa laga helaa daacaad waa laga helaa waxaa laga helaa ko inuu qofka qalbigiisa uu nuuro oo qalbigiisu iftiin uu yahay yufariqu bayna alxaqi waalbaatil وبين المصالح والمفاسد وبين ما ينفعه وما يضره وحي وحصر أيوك عن فعين وهو صار في قلبي وقعركاي بصيرة بسنة قوة نقص ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها waxaa kal u helaa wadaaka filwaj hadduu nin jamaal ba aanu dhan nin madow u yahay hadduu salaada bilaabu weysaysto waa welwelayaa waa siim ayuu noqonaya hadduu nin qurux iyo jamaal dhasho cad uu yahay oo maalintii shan jeer uu dhaafay saarifu salaad yahayna mugdi harun baa ka sokeeya qofkiyo mugdi unba saarano qof wuxuu noqonayaa markaa salaadiisu markaa cibaado la-aantiisa markaa mugdi ay wejiga ka fuushay ka saaran sidoo kale wadachu fi lbadan jirkiisaa daciifa saa daraadeed ba aalaaf gaali waxay hor yaaci jireen dadka muslimiinta muwaxidiinta ah ayay ka firdhan jireen marka dacfi baa markaa ku dhaca qofka markaa ilaahay aan adeecin sidaa daraaddeed ba ilaahay subxaanahu wataala wuxuu amray dadka qofka muslimkii inuu u adkaysto labanleku toban muslim markay labaatan gaal istaleelaan inay markaa u adkaystaan manab markaa qofkii muslimka maxaa loo dhigay maxaa loo dhigay laba gaal inuu mesha sabab sababtu waa maxay waquwatu daac dacaadka ilaahay subxaanahu watacaala ilahay u caabudayo dacaadka ilaahay subxaanahu watacaala ku toosan yahay ayaa ilaahay subxaanahu wataala ugu gargaaraya sidoo kale wasacatun fi riska shaqada waasicu noqota sidoo kale wamaxabatun fii quluubi lqalbi ma macaasina waxinta cagsigeed waxay dulmatun fi lqalbi wasawaadu fi lwajhi wadacfun fi lbadan wadiy wadayiq wadayiqun fi risqi wabugdun fii quluubi lkhalqi intaasuu qofkii helaya marka marka waa maxay waxaa laga qaadanayaa aaya aayadan in qofka hadhow tira dembigiisu fulay uu ka dhigo haddaad habeen kale aad ku aragti inaad werwer badantaad walbahaar badan tahay macnaheedu waxay macaasidaas ugu badan waxyaalaan murugada yareeya waxaa kamid ilaahay subxaanahu watacaala dacaad intaad laasimto waxaynu aayaadkan aynu ka qaadanayna ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku sharfay markaa awliyadiisa ammaan uu quluubtooda markaa uu dejiyey lulana ilaahay subxaanahu watacaala quluubtooda uu ku tuuray indhahooda waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay dullaynta uu duleeyey cadowgiisa rabbi xarimidda uu ka xarimay awliyadiisa wixii ilaahay uu siiyey iyagoo meel qura wada jooga cadowgii alla munaafiqiinta ahaa iyo awliyadii ilaahay oo muuminiinta ahay ayaa iyagoo meel qura jooga qolana la ikraamo la sharfo markaasi qalbigoodii la dejiyey qolana marka warwariyo walbahaar ay ka bixi waaye waxaa kaloo laga qaadanaya qadarka ilaahay subxaanahu watacaala inaynu aamino oo qofku aanu odhan wallahi low anii facaltu kada wa kada lakaana kada wa kada haddaan sidaas samayn lahaa arrintaay sidaasay noqon lahaa way nebigu wuxuhi faina low taftaxu camala shaydaan ereyga low la yidhaahdaa waxay furta camalu shaydaan waa inuu qofku aamina idaa jaa alqadar laa yanfacu lxada haddii qadar alla yimaado digtoonidu waxa ma tar ku jira haddaad digtoonaad oo qadarka ilaahay subxaanahu watacaala uu yimaado ku anfici mayso markaa digtoonidii digtoonidaadi ku anfici mayso waxaa kaloo laga qaadaa dembi yuladu markaa dembigu dembiguu dhalaa waxaa kaloo laga qaadanaya in waxyaalaha dunuubta la yidhaahda qofka ay usabaysaso in badan aynu tambiihinay jab iyo wixii la odhan jiray maxay burbur jabkaasina jab markaa dawladada iyo jab ciidanun maahe hadaa naftaada inay jabto naftaadu hadaa naftaadu keliya inay jabto oo had yeete waxyaalihii kuu danta ahaa ee masaalix adduunto aakhira ay kugu jirtay inaad gudan kari weydaad ka baqato ilaahay wuxuu hi uma anzala waa dejiyey ilaahay calaykum dushiina min bacdi lgami murugo dabadeed amanatan amni buu dejiyey ilaahay nucaasan huruduu dejiyey markaad waxay bedel ka tahay amanatan hurdadaasoo yakshaa dabooshay markaa daa'ifatan koox minkum idinka idinka mida oo dadkii muuminiinta ahaa ee muwaxidiinta ahaa wadaa'ifatun kooxna qad ahamadhum waxa murugo geliyey murugo markaa murugo ku abuuray anfusuhum nafahooda markaa murugo ku abuuray yadunuuna xaalo ay ka malaysanayeen bilaahi alle kayra alxaqi waxaada mala aan xaq ahayn ayay ilaahay subxaanahu watacaala ka malaysanayeen oo maxay inaynu haydiinta uhiilinayn dana aljaahiliyati mala jaahiliya ma yaquuluuna waxay odhanayeen hal lanaa ma leenahay min alamri umuuraha ma ku leenahay min shayin wax ma ku leenahay saasay lahaayeen ba ilaahay subxaanahu watacaala u leehay culamada qaarkood waxay halkaasi maanaa xarf xarafka marka xarfu istifhaamkii waa bimacnaa ma hal lanaa min alamri ay ma lanaa min alamri umuuraha kuma lihin min shayin waxba haddaanu kula ahaan lahayna sidan may ahaateen qul nebi allah waxaad tidhaahdaa ina alamra umuuraha kullahu gebi ahaanteedba lilaahi ilaahay baa iskale yukfuuna waxay kuwan munaafiqiintii ku qarinayaan fii anfusihim nafooda maa laa yubduuna laka waxaanay kuu muujinayna waxaasoo maxay ah in islaamkuba uu jabo ayay doonayeen tanaabay ku farxayaan iyaga oo ay ka dhiganayaan markaa raynrayn iyo wanaag yaquuluuna waxay leeyiin low kaana lanaa hadduu noogu ahaan lahaa min alamri umuuraha shayun wuxuun maa qutilnaa nalaguma laayeen haahunaa halkan qul nebi allah waxaad tidhahdaa low kuntum haddaa ahaan lahaydeen fii buyuutikum guryihiinna haddaa ku sugnaan lahaydeen labaraza way dambixi lahaayeen aladiina kuwii kutiba lagu qoray calayhim alqatlu kuwa dilka loo qoray waxay bixi lahayen ilaa madaajicihim gooba jiifkoodii goobaha jiifeen imana ay geeri u jiifeen ee lagu laayey ayay bixi lahaayeen marka waliyabtaliya allaahu ilaahay si u imtixaamo maa fii suduurikum waxa laadihiina ku sugan oo walayimaxisara bi uu saafiyeeyo maa fii quluubikum waxa quluubtiina markaa ku sugan ayuu waqaca maa waqaca wixii dhacay uu dhacay ama qadara maa qadara ilaahay subxaanahu wataala waxa uu qadaray uu qadaray marka wallaahi ilaahayna caalimun wuxuu ogaal badan yahay bidaati suduuri waxa laabuhu ay qarinayaan ee laabuhu saaxiibka ah ilaahay ba subxaanahu watacaala og in aladiina kuwii tawallow jeesta minkum idinka idinka mid ahaa yowma talqa ljamcaan maalintii ay kulmeen markaa labada ciidan inama istazallahum shaydaanu shaydaan ayaa markaa ku simbiriirixiye bibacdi maa kasabuu wixii ay markaa kasbadeen ee markaa dunuub ahaa ayuu shaydaan ku simbiriirixiye ku markaa lugooye ilahay wuxu uhi walaqad cafaa walaqad cafa allahu canhum ilaahay waa cafiyey in allaha ilaahay gafuurun waa ku dembi dhaaf badan oo xaliimun dulqaad badan halkaa ayaa markaa saxaabada rasuulka saxaabadii kamida ahayd markaa yaacday dagaalka ayuu mid markaa mid kamida saxaabada rasuulka oo raggi markaa maalintaa yaacay kamid ahaa magaalada madiinana markaa tegey ayaa xilli xilliyada kamida lasoo hadal qaatay markaa nin baa ku yidhi nin kaloo saxaabiya ayuu nin taabicii ku yihi maxaad umaagaysaa hebel hebel maxaad umaagaysa markaasuu yihi waxaad ku tidhaahdaa anigu maalintii bederna maan maqnayn dagaalkii uxudna maan cararin siiradii cumarna maan bayicin sidaas dawiid marka waxaad iga gaadhsiisaa ninkan aad leedahay maxaad umaagaysaa waxaad iga gaadhsiisaa maalintii beder nin maalintii beder maan maqnayn uxudna maan firdhan oo raggii yaacay kuma jiro waa talabaadee siiradii cumarna kama jirin sidaa igu sheegi ninkaasi waa iyo sidaa lagu leeyahay waa cusmaan bin cafaan markaasuu ninki dusan cusmaan igu yihi cusmaanow hebel baan la hadlayo markaasuu sidaas igu yihi markaasuu cusmaan dao saddexdii arrimood ba sharaxay wuxuhi waa mide dagaalkii beder nebiga ay reebay calayhi salaatu wasalaam oo yihi iska joog waxaanaan u joogay inantii rasuulku dhalay oo xanuunsanayso xaaskan aniga ay ahayd ayuu rasuulku igu yihi baxnaanta dagaalku markuu dhacay dagaalku wuxuu beder la galay ee lasoo qanimaysanay qanimadii waxooga laiga siiyey oo raggii galada kalaa lagala mid dhigay taasi waa mid waa ta labaade dagaalkii uxudna tanaad tii dagaalkii uxud baad carabtayna ilaahay raggii yaacay dagaalkaa uxud ilahay wuxu uhi walaqad cafa allaahu canhu ilahay baa cafiyey marka maxaa la nin wax ilaahay cafiyey subxaanahu watacala ilahay baa saamaxay oo ilaahay subxaanahu watacaala markaa dembiga laga galayo uu saamaxay maxaa markaa igu canaanaya bin cusmayda radi allahu tacaala canhu arrinta kalena wuxuu markaa siiradii cumar iyo markaa dhaqankii cumar bin khadaab uu lahaaye markaa markaa sidiisi in loo fuliya min alfilaliya ana kari maayo isna kari maayo ninkan markaa arrintaa igu hay isna kari maayo aniguna kari maayo ilaahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helayow laa takunuu ha ahaanina kaladiina sidii kuwii kafaruu gaaloobay waqaaluu ku yihi liikhwaanihim walaaladood idaa darabuu marka ay marayaan fil ardi dhulkii ay marayaan aw kaanuu ama ay yihiin guzan kuwa duulaaya oo dagaalla ku jira odhanayay low kaanuu cindanaa hadday nala joogi lahaayeen annaga maamaatuu manay dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen liyajcala allaahu ilaahay siduu u yeelo daalika arrintaa xasratan murugo murugadaasoo fii quluubihim quluubtooda ku sugan wallaahu ilaahayna yuxyi wuxuu noole waxbuu waxbuu afa wax nooleeya wayumiitu waxna markaa nafta ka qaada wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad samaynaysaan basiirun waa ku arkaayo marka ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu leeyahy halkan inoogaga warramaya niman munaafiqiintii ka mid ahaa oo iyaguna hadalladii kuwii hore ay yidhaahdeen kuwo lamida yihi ama shabaha ilaahay wuxuuhi walain qutiltum haddii laydin laayo fii sabiili llaahi ilaahay dariiqiisa laydin laayo oo mutum ama aad dhimataanba bimacnaa aad dhimataan idinkoo ilaahay subxaanahu watacaala diintiisii markaa difaaceeda u socda lamaafiratun dambi dhaaf min allaahi xagga alle ka ahaaday iyo waraxmatu naxariis ayaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay ururinayaan kuwa iyagu markaa aan rumaysnayn marka ilaahay subxaanahu watacaala aggiisa waxaa laga helayo ee fadliya walain mudtum haddii aad dhibataan aw qutiltum ama laydin dilaba laylallaahi xagga alle ayaa tuxsharuuna u laydin celinayaa oo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa markaa loo celinaayo oo loo markaa ururinaayo ayaa tihin ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu inooga digayaa nimankii markaa munaafiqiinta ahaa hadaladoodii oo wax ka mida inaynu nidhaahno afcaasha ay ku sifaysnaayeen wax ka mida inaynu ku sifown ilaahay waa inoo yeedho wuxuuhi yaa ayuha aladiina aamanu kuwii iimaanka laga helayo ha noqonina sidii kuwii gaaloobay ee ku yidhi walaaladood walaaladoodaas mufasiriintu waxay idmaana waa walaaladooda xagga nasabka ama walaaladoodii xagga nifaaqa ila nifaaqba walaalay ku yihiin oo dadku hadday markaa manhaj baatila ay wada aaminsan yihiin dadka manhajka xaqa iyo cabdidada xaqa wada aaminsanay dhinac bay walaalo u yihiin ummadda marka manhajka baatilka wada aaminsanina dhinac ba iyaguna walaalo ayuu yihiin marka walaaladood bay ku yidhaahdeen marka dhulka ay marayaan safaraya wixii lamida ay u marayaan ama jihaadada ay galaan ee laga yaabo kii safara galay safarkaa inuu ku dhinto kii markaa dagaalka galayna dagaalkaa uu ku dhinto ayaa waxay odhanayaan law kaanuu cindana hadday halkan iska farfadhihi lahayn la joogi lahaayeen maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen safarkaa ay galeen baa u sababay oo sababu noqday inay dhintaan waa la badbaadin karaya halkan hadday iska fadhiyaan waxa weeye markaa dagaalka ay galeenna waxa weeye kumay dhinteen ee waxa weeye taasaa dhacday odhanayaan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu aayaad kale ku tilmaamay aynamaa takuunuu meel kastoo aad joogtaanba yuribkumulmowtu geeridu waa si idiin imanaysa walow kuntum fii buruujin mushayida xataa haddaad gashaan dhismayaal dhaadheer iyo dhufayse la adeeg adkeeye haddaad geeri kaga dhuumataan geeridu waa ku hareeraysa marka qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu muraaqiikum uma turadduuna ilaa caalim lgayb ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilay geerida inkastoo markaa laga firdhabo oo laga araaro inay qofka soo haleelaysa marka soo gaarayso marka inuu addoonku sidaas markaa u ogaado oo yaanu ogaa nafta markaaba nafta soo baxaysa ilaahay ba subxaanahu watacaala u qoray ictiqaadka noocaasa marka inaynu ictiqaadno oo nafina markaa ma dhimato xilligeeda horteed maa kaana linafsin an tamuuta ilaa biidni illaahi kitaaban muajala nafina dhiman mayso markaa maalinteeda ka hor haddii xaq lagu dilo iyo haddii baadil dulmi lagu dilaba marka hadday dhima xanuunu dilo iyo haddii gacanka biniaadan ay ku dhimanto maanaa maalinteeda maalin ka wakti ka horeeya walow saacaad ama markaa daqaa'iqna ha ahaatee iman maysaba ilaahay subxaanahu wataala inoo sheegay marka dadkan kafarada ee gaalada ah ayaa had iyo jeer markay wax taxliilinayaane dadkeenuna ay markaa ummadda islaamkana markaa maanta hogaanka markaa kuwaas ay u qabteen ayaa waxaad arkaysa iyagoo intaasoo qof baalaha ku qurbaxay oo la badbaadin karaya marka xanuun baa dilayo waxay u leedahay markaa nafaqa daro ama waxay u leedahay waxyaalaha noocaasa waana waxbaana laga qaban karaya qof ilaahay uu dilaayo nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam waclam ana alummata low ijtamacuu cala an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak manaa ummadda oo dhan hadday isugu timaado qof ay doonaan inay wax ku anfacaan ku anfici kari maya waxaan ilaahay u qoray subxaanahu watacaala geli ilaahay uu qoray nafku ilaahay qaadayana wax badbaadinaya ma jirto wax badbaadinaya ma jirto ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay arrintaa inuu ka yeelay quluubtooda markaa murugo markaa ku sugano markaa murugo gelisa way hadalkaa baatilkaa markay yidhaahdeene markaa kufriga marka la ogaado markaa ku yidha nebiga ay gaadhaan ama dadka muslimiinta ay gaadhaan arrintaasi murugo ayay ku noqonaysa ay ka murugoodaan sidoo kale maalinta qiyaamarka lagu xisaabina lagu qabtana waxay noqonayaan markaa hadalkaa markaa kuwa ka murugooda sifada markaa dilidda iyo nooleyntaba ilaahayba subxaanahu watacaala iska waxaa laga yaaba qof ka fogaaday asbaabtii geerida ka durkay aada isu dadaweeyo aada isu dhawray in geerida loo soo dadajiyo ayaa suurtagala qof hadi kal mahaarigta galo oo meel walba markaa madaxa geliya maharaka ay ka socotaa inuu badbaadana waa suurtagal marka markaa wallaahi wixii wayumi meel laga fogaadina laguma badbaado maharaka la galayna markaa laguma markaa geerida kuma soo markaa dib laguguma timaado arrinta ku saabsan dee mahaarigta marka in laga fogaadiyo meelaha lagu hogmanayo shareecada ayna amartay iyo qofka hadda jeeg waxyaala mahaaribta ayna naftiisa marka aanu gelinin waa shay marka ilaahay subxaanahu wataala sharcigiisu markaa inaa oo dee qofkii daliishan maayo aayaadkana odhan maayo intuu markaa gawaadhida markaa uu isu dhigo ama markaa uu sun cabo ama uu markaa meelaha lagu hogmanayo uu galo odhan maayo markaa geerida maalintii la qaro bay imanaysa sax geerida maalintii lagu qoray ku imanaysa laakiin haddana shareecada waxaa kujira ishilaal iyo waxyaalaha markaa mahaaribta markaa sababaaya ilahay waxay walaa turqu biaydikum ila tahaluka naftiinii markaa ha ku tuurina markaa halaag iyo musiibaha ku tuurinaba ilaahay subxaanahu watacaala u sheegay aayaadkan waxaynu ka qaadanaynaa awal inay muxaram ay tahay tashabuhu bilkufaari daahiran wa baatina gaalada markaa in laisku shabaho waxa weeye markaa daahir iyo markaa budul iyo hoosba inaanay banaanayn waxaa kaleaynu ka qaadanaynaa waxaa la yidhaahda markaa murugadu qofka adeetir hadduu nadaamoodo oo had iyo jeer uus yidhahdo alla waxaa maan helo wax soo dhaafay waxay sababataa markaa murugo inay qalbigiisa markaa ay ku abuurto muuminku wuxuu arrintaa isaga difaacaya biqadaa illaahi waqadari iimaanku rumaysa ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa oo hadduu wax waayo ama uu xanuunsado ama hanti uu waayo wuxuu odhanaya markii naftiisu ay ku tiraahdo maxaad waxaa u weydey wuxuu odhanaya qadar allah wamaa shaa facal hadduu xanuunsado oo maxaa xanuunka kale ugu keenay qadar allah wamaa shaa maxaad u faqriday qadar allah wamaa shaa facal waxayta jawaab aad iyo aad u culus oo markaa uu ku jawaabayo lakin almunaafiq walkaafir arrintaa iyagu ma haystaan saasaynu maqalnaa iyagoo marka la leeyahay gaaladaas gaaladaas gaalada marka qaar badanoo ninkooda markaa dilay oo isdilay in badan aynu maqalno waxaa kaloo laga qaadanaya geelida ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa loo dhintaa inay ka khayr badantay adduunyada iyo markaa waxa ku madhiciq yaallada oo ilaahay wuxu uhi markaa isagoo arrintaa inoo sheegaayo marka khayru mima yajmacuun waa in qututu fii sabiil ilahi oo mutub lamaqfiratu min allahi waraxmatun khayru mima yajmacuun ilaahay subxaanahu watacaala waxau uhi ya ayuha aladiina aamanuu kuwi iimaanka laga helayow laa takunuu ha noqonina kaladiina sidii qoladii oo kale kafaruu gaalowday ee waqaaluu ku yidhi liikhwaanihim walaaladoodii xagga muctaqadka ama xagga nasaba ku yidhi idaa darabuu marka ay ma safrayaan fi lardi dhulka aw kaanuu amaba ay yihiin guzan kuwa duulaaya low kaanuu cindanaa haddii agtayada ahaan lahaayeen maanaaku may dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen liyajcala allaahu daalika nadaamadaasay sameyn liyajcala allahu daalika si ilaahay u nadaamadaa iyo markaa tiraanyada uga dhiga xasratan murugo murugadaasoo fii quluubihim quluubtooda ku sugan wallaahu ilaahay bana yuxyi wax nooleeya waymid waxna dila ilahay gacantiisa ku jiraa sidaa ogow wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxa aad qabanaysaan basiirun waa ku markaa arkaayo ilaahay wuxu uhi walain qutiltum haddii laydin laayo fii sabiili illaahi ilaahay dariiqiisa oo mutum ama aad dhimataan lamaqfiratun dambi dhaaf min allaahi xagga alla ka ahaaday iyo waraxmatu naxariis ayaa khayru ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxa la jamcinaayo gaala ay jamcinayso oo gaalada had iyo jeer dee waxay u nool yihiin adduunyo inay urursadaan oo ay jamciyaan iyagu aakhira dan iyo muraadkama laha ilaahay wuxuu walaa in mudtum haddii aad dhibataan aw qutiltum ama laydin laayo laylallaahi xagga ilaahay baa tafsharuuna laydin ururinaya haddii aad dhibato geeridu ay kula kugu timaado kaneeca ay ku disho iyo haddii ilaahay subxaanahu watacaala dariiqiisa aad ku dhimatada waxaa tahay mid ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa markaa loo ururinaayo oo mid ilaahay la kulmayo wuxuu galabsay lagu abaarinaayo ayaa tahay baa ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay ilaahay wuxuu hi fabimaa raxmati naxariis min allahi xagga alle ka ahaatay ayaad dhintan lahum nebi alla ugu dabacsanaad ee walow kunta haddii aad ahaan lahayd fadlan ku ad adag oo qaliid alqalbi qalbigiisu markaa uudaanu jilicsanayn u adag yahay lanfaduu waa ka firdhan lahaayeen min xawlika hareer dhinacaagay ka firdhan lahaayeen ee faacfu canhum nebi allow iska hafi oo wastaafir lahum ilaahay dembi dhaaf ku weydii oo washaawirhum kala tasho fi lamri umuurahana faidaa cazamta marka aad goyso arrina fatawakal cala allah ilaahay kala saara wallaahu ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakiliina kuwa ilaahay subxaanahu watacaala kala saartee in yansurkum allahu hadduu ilaahay idiin hiiliyo falaa qaaliba lakum cid idinka gacan sarraynaysaa ma jirto wain yakdulkum haddii ilaahay idin hoojiyana faman waa iyo daakaa alladii kaasoo yansurukum idiin hiilinaya min bacdihi ilaahay dabadi wacala allaahi ilaahay un falyatawakal ha kala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniintiiba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay halkan rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam oo markaa ahaa markaa nebi calayhi asalaatu wasalaam xagga marka umuuraha markaa siyaasadda iyo kiyaadada markaa hoggaankii siyaasiga hadday caskari tahay hadday arrin kale ay tahay rasuulka ayaa hayey umuuraha diintana nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga ayaa hayey ilaahay subxaanahu wataala rasuulkeeni maxamed ahaa halkan umuura waa lagu ammaanaya rasuulku ku sifaysnaa oo ay tahay haday tir qofka hoggaanka dacwadda ama hoggaanka markaa ummaddu inuu markaa uu ku sifaysnaado arrintaasi waxay tahay dabeecsanaan fabimaa raxmatin min allahi linta lahum naxariis xagga alle ka ahaatay ayaad ugu dabeecsanaatay baa nabiga lagu leeyay calayhi salaatu wasalaam oo dee rasuulku mu muu canaanan uxud markii laga soo baxay kuwii dhexda ka soo laabtay ee munaafiqiinta ayo dagaalkii ka soo baxay iyo kuwii muuminiinta ay firdhadeen marka oradka ku galay rasuulku mu canaanan calayhi salaatu wasalaam mu canaanan rasuulku mu canaanan waayo rasuulku waa u dhibirsanaa calayhi salaatu wasalaam waa naxariis badan oo waxa markaa canaantii loogu daariyey ayaa ka soo degay ilahay baa canaantay subxaanahu wataala kii munaafiq ahaana ilahay baa subxaanahu watacaala canaantay xaaladiisii ka warramay kii muuminkii khaldamayna ee markaa isagu dagaalka ka cararayna ilahay baa subxaanahu wataala isna canaantay oo xaaladiisi intuu ka warramay ayuu rabbi wuxuu ku sifiyey weliba ilahay macasiyey kaa ilahay wuxuu leeyahy haddaad nebi allow mid aad ahaan lahayd markaa fadlan oo fadli waa maxay waa kashinan mid cararagtay mucaamalatiga xagga dhaqanka oo sharisan bimacnaa walaalo ah ama markaa ah markaa qof dhib badana fi akhlaaqika xagga akhlaaqda hadda siday ahaan lahay ilaa saduu min xawlika umada mud waa kaa qexi lahayd markaas waa kaa yaa ilaah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa rafiiq waxaa markaa rifka ayuu markaa ku sifaysana markaa fi umuurihi kulli umuurihiisii oo dhan marka marka ilaahay subxaanahu watacala waxay labadaas sife haddaad lahaan lahayd ummaddu waa kaa yaaci lahayd marka fadlan haddaad qolada mucaamaladiisu markaa qofay adag tahay oo afcaal iyo aqwaal markaa adag ay kaa soo fuli lahaayeen oo qaliid qalbina aad noqon lahayd lanfadu min xawlika mud waa kaa qexi lahayd marka kaas dhan laakiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sifaysnaa markaa raxmad iyo naxariis iyadoo markaa lagu qabtay markaa go-iisii lagu giijiyey oo rasuulka markaa halkan markaa luguntiisama ay markaa kusawir maradii markaa kuleelkeedii u raadeeyey ama xoogeedii uu raadeeyey ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu marka waxba kamuusa cuduh cuduh mar wuxuu doonaya siiya bu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo doona nabiga la amraya calayhi salaatu wasalaam saddex arrimood aniga koowaad waa maxay facfu can iska cafiyo xadiidkan haddii aqraacdaadi dadka markaa ku dhinac jooga haddii mid khalad ka dhaco iska cafi oo ha ku canaan badan haddaad canaan dabada uqabato waad kala firdhinaya toban isugu kaa iman maayo tobanka ku yimaadaba shan baa iska tegaayo lixda ku yimaado todobadeed afar baa halaa ka baxaayo maalinba in yarba markaa ku imanaysa wadamadu haa kala yaacaysa marka ee waxaad samaysaa facfu canhum iska cafiyo waxaad ka saamaxdaa maxaday zalal iyo markaa isaa ay ku dhacaan saamaxo ha canaananin marka oo cunki ha kula dhaqo waa arinta labaad wastakfir lahu ilahayna dembi dhaaf hataa hadduu midka haldamo ilahay dembi uu ka galo ilaahay u baryo waxaad tidhaahdaa ilahay dembigiisa dhaaf ilaahu saamax sidaa markaa w ku markaa kula dhaqo arrin saddexaadna kula dhaqanoo washaawirun fi lamri umuuraha kala tasho arrin aad iska ogto si ay kuu muuqato waxaynu arrintaa ka yeelna way hadaysa dadka haddii lala tashado waa nooc markaa qadarin iyo ixtiraam haddii laakiin arinku noqdo alamru li arrintaana iska leh arrinta alamru amri arrintu arrinkayga adiga saasaan ku faray ifcaal dadkii markaa u markaa ku wanaagsanay markaa qofkii qaayidka ah qiyaadada markaa hay wejigu doono ha ahaado ama mid markaa dawladeed ha ahaado ama mid dacwadeed ha ahaado ama mid madarasadeed ha ahaado ama mid masaajid ha ahaadee wada saddexda arrimood hal jir ku dadaalo facfu canhum inuu qofkii khalad uu ka dhaco ee ansaardiisa kamid ah iska iska saamxo canaanta iyo hadala kulliya uu ka dhawro waa arrinka labaadee wastakfir lah ilahay dambi dhaaf inuu weydiiyo aanu jeclaanin oo istikfaar maxay xambaarsantahay laba arrimood in ceebteedu ah oo qofka ceebtiisa ay furantay adduunyada iyo aakhiro inaan loo qaban ilahay dambigiisa dhaafo labada arrimoodna marka istikfaarna ilahay weydiyo waxaa tidhahda ilaahu saamax oo dambigiisa dhaaf dhe marka waa jeclaan qofkaas inuu sii khaldamo oo qarbajee xumaro oo inxiraaf hadduu maanta ku dhaco ama khalad uu ku dhaco berina kuwo ka waaweyn uu sii galo sidaha jeclaan marka washaawirun fi lamri umurana kala tasho waxaa tidhahda arrinka nooca iyo noocaasa nala soo gudboonaaday wixii waxyi aan ahayn ee markaa nas aan ku soo aroorin iyadana kala tasha marka sidaa daraaddeed saxaabada nabigu waxay ohan jireen yaa rasuul allah arrinta matala se waa waxyi maxay ugala jeedeen hadduu waxyi uu yahay arrinka ma banaan hadday laakiin tala tahay arrin hadal baa ka banaan wali saddex jeer dhowr jeer bay saxaabada kale dagaalkii beder oo kale waa ka dhacday dagaalkii uxud oo kale waa ka dhacday arrinkii bareerana way ka dhacday bareera gabadhii la odhan jiray ayaa oday muqiifki la odhan jiray baa qabay oo cumri markaa oday da weyn laba addoonna way ahaayeen markaa bariiraha hor karowday markaasuu nabigu kuli amru kiliyadi arrinkaa gacantaada ku jira bariiraa haddaad adiga la joogaysana gawada qabya weydu wada joogi haddii kalena khiyaar baad leedahayo waad ka tegi kartaa maanta markaasay tiri yaa rasuulallah miyaad i amraysaa ma amar ba ila amarka nebigu calayhi salaatu wasalaam ma khilaafaayo walyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun yusiibahum cadaabun aliim markaasuu nebigu uri maya shafiicun bani waan u ergeynayaa markaasay tiri laa xaajata lii fiiha hadda danka ma liha danka ma qabo ninkaan markaa danka marka waa maxay mana umuuraha had iyo jeer aanu ku soo aroorin markaa waxay nasu aanu ku soo aroorin in laga tashado marka rasuulkeeni maxamed marka qofku sidaa u ogaado ilaahay subxaanahu watacaala dada nebi maxamed waxaa halkan la amrayaa hadduu rasuulku arrin go-aansado in ilaahay la kala saarto oo la iska ilaaliyo labaclabacda had haddaad arrin go-aansato arrintaa ku dhaqaaq ilaahayna subxaanahu watacaala u kala saaro waayo ilahay wuxuu jecel yahay dadka ilaahay si dhab ah u kala saarta ilahay aayadda aayadda xigana wuxuu inooga warramayaa nasrigu inuu gacantiisa ku jiro oo ilaahay subxaanahu wataala cidda uu siiyo uu nasr ay helayso cid kale aanay helaynin waxaa laga qaadanaya ayaadkan rasuulkeeni maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisa u dhamaystirnayd waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga saxaabadu ay lahaayeen iyaga iyo karaamada ilaahay subxaanahu watacala agtiisa ay ku lahaayeen waayo ilahay wuxuu nebi allo markaa cafi oo istikfaar markaa dambi dhaaf ilaahay weydii oo umuurahana kala tasho waxaa kaloo laga qaadanaya mabda lmushwara waxaa la yidhahda wada tashiga bayna alxaakmi waahli alxalli waalcaqdi في الأمة إني هذه شرعي مهم أي تحي إلا ولا تشهر وضدك ثلاثة مركا وضدك حاكمك أها يدك ثلاثة مركا جعانت كهي إني ولا تشهران مركا وثلاثة أنا نقنن كم مركا كوي مركا وقت دولة جارو وعطل الله جاء قادنا يفلق إليه العزيمة قوانسي قوانسي مركا دبسا ee ku dheehanta ilaahay kala saarashadiisuna ay ku dheehanta waxaa kaloo laga qaada nasrigu maadaama ilaahay gacantiisa uu ku jiro in ilaahay la weydiisto cid kale aan la weydiisan waxaa kaloo laga qaadanaya almansuuru man nasarahu llah ka loo hiiliyo guulaysanaya waa ka ilaahay u hiiliyo ka hoogayna waa ku ilaahay subxaanahu watacaala u hoojiyo ilaahay wuxuu yidhi nabiga fabimaa raxmati naxariis markaa fabisanadu raxmati naxariis markaa sababteed min allahi xagga alle ka ahaatay ayumaa dinta lahum nebi alle ugu dabeecsanaatay walow kunta haddaad noqon lahayd faddan qof adadaad oo qariida alqalbi qalbigiisu markaa u adag yahay lanfaduu waa ka firdhan lahay min xawlika hareerahaaga faafu canhum iska caabsi wastakfir lahum ilaahayna dembi dhaaf u weydiye washaawirhum fi lamri umuurahana kala tasho idaa cazamta markaad arrin go-aansatana fatawakal cala allahi ilaahay kala saaro in allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecelaya almutawakkiliina kuwa ilaahay subxaanahu watacaala kala saaro wala muxuu nebigu lahaa low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi لرزقكم كما يرزق كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا الهي طبعا خلاص عرفته وحكو ارساقيا سو شمبرها وارساق وشمبر صبيحي وحي بحرا يلو قاسون ساعة ساقنا ملك وبين فلا أن ملك أولين وعلى سؤال قلت قلب نمر يدو درسن دا إلهي سبحانه وتعالى ولو لا شمبر قاسون مرتين مينا أرى شمبرها أمنا ساقنا ملك أولين مينا رقول لي أما مركا مركا شمبرها انكرا مركا ميلها كل ريو للي مركا معلوبة مريسي مينا أرى ilaahay wuxuu in yansuukum allahu haddii ilaahay subxaanahu watacaala idin hiiliyo falaa qaaliba lakum cid idinka qaalib noqoci qof idinka qaalib noqonayaa ma jiro wain yakdurkum haddii rabbi idin hoojina faman waa iyadaaka alladii kaasoo yansurukum idin hiilinaya min bacdihi ilaahay dabadhi wacala llaahi ilaahay in falyatawakal ha kala saartaan almu'minuuna kuwa mu'miniinta ilaahay subxaanahu watacala inba kala saarto qofku ilaahay kelidii uu kala saarto cid kale aanu kala saarin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuhi wamaa kaana linabiy nebi markaa uma cuntanta an yaqulla inuu quruur uu sameeyo waman yaqlul cidda quruur samaystaana yaati waa la iman doonta bimaa qalla wixii uu qiyaameeyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo ayuu la iman doonaa uma tuwafaa dabeedna waa loo oofin kullu nafsin naf kastaba maa kasbad wixii ay kasbatay walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyaynin afaman ma mid ibtabaca raaci ridwaanallaahi raalli aanshaa ilaahay mid raacay miyuu kaman ka dhiganya sidii mid baa la laaqay bisakadin cadho cadhadaasoo min allaahi xagga alla ka ahaaday oo wamaawaahu haygiisuna jahannamu jahannamo uu yahay wabi'sa waxa xumaaday almasiiru meel loo noqdana hiya jahannamo ayaa u xumaatay ilaahay wuxuuhi hum kuwaasi darajaatun darajaad ayay leeyihiin cinda allaahi ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin wallaahu ilaahayna basiirun waa markaa arkaya bimaa yacmaluuna waxa ay qabanayaan laqad mana allaahu ilaahay wuxuu marku ku manaystay cala almu'miniina mu'miniinta nicam iyuu ku manaystay id wakti bacasa uu ka soo saray fiihim dhexdooda rasuulan rasuul rasuulkaasoo min anfusihim nafahooda ka mid ah rasuulkaasoo yadluu akriyaya calayhim dushooda aayaati aayaadkiisa ku akriyay wayuzakiihim tahiraayana wayucallimuhum alkitaaba kitaabka baraya walxikmata sunna wain kaanuu haba haba ahaadaan wain kaanuu ay walow kaanuu haba ahaay haba ahaadaan markaa min qablu hore lafii dalaalin kuwa ku sugan markaa baadi baadidaasoo mubiinin cadba ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyay marka walxaal inkaanu mana xilli ay ahaayeen markaa min qabli hore lafii dalaalin kuwa ku sugan markaa baadi baadidaasoo mubiinin cadba mana kuwa hore markaa ugu sugan baadi cadba oo intaas bimacnaa low ma ahay waxay wain markaa wainhu shacane kaanuu waxay ahayn min qabli hore waxay u ahaayeen lafii dalaalin baadi ayay ugu sugnaayeen baadidaasoo mubiinin cad ilaahay subxaanahu wataala kan wuxuu inooga warramayaa rasuulkeenii maxamed ahaa calayhi asalaatu wasalaam iyo nebi toona inaanay u cuntanin an yaqulla inuu quluul sameeyo inuu haniimada wax ka qaato quluulka waxaa la yidhaahdaa alakdu min alghaniima min qabli an yuqsam haniimada in wax laga xado inta aan la qaybin ayaa waxaa la yidhaha quluul ayaa la yidhahda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuuhi nebi markaa uma cuntanta uma habboona markaa inuu waxaas sameeyaa waxay culimmadu leeyihi sawa nusuulka aayaddani wuxuu ahaa dagaalkii bader markii lagu jiray ayaa aartii la soo ururinaayey ayaa mare ku jirtay ayaa la waayay mare ku jirto marihii ka mid ahay ayaa la waayay markaa bacdu saxaaba oo iyagu arrintaa dembi aanu arkayn oo markaa arrin weyn aanu arkaynin ayaa waxay dhahen malaa nebigaa qaatay malaa nebigaa u baahday oo dadna qaatay laakiin ma arkin wax dee dembiga inay tahay ina ilaahay subxaanahu wataala wuxu wamaa kaana linabiyi nebi markaa uma haboona an yagula inuu markaa hanimada wax ka qaato qabla an yubsum inta aan la qaydin uma haboona marka shay u banaan maa ilaahay subxaanahu wataala wuxuu tilmaamay cidda markaa quruur samaysana inay qiyaamaha keeni doonto wixii marka ay qiyaamaystay maalinta qiyaama oo rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku yihi maalinta qiyaama yaanan la kulminin dusha markaa kusita markaa luqunta kusita aw awrkaasoo markaa cabaabay ya u dibadna idhaahda ya rasuul allah ii hiiri oo idhaahda markaa laa uni laa amliku laka min allahi shaya waxba kuu tari maaye orod iga tar oo yaana la kulminin faras wata oo nin maryasita oo nin caynkaasa yaana la kulmin nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka waxaa laga qaadanaya quluulku inuu yahay markaa iyo aayadaba dhashay muxarama waa ka labaad xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya qiyaamaha in lagu fadeexadoobayo xoolihii xaaraan tahay dadka muslimiinta ka dhexeeya gaar loo qaatay marka oo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam haniimadu waa xoole awalan ka dhexeeya dadka muslimiinta ah rasuulku wuxuu leeyahy awr bulayo nin awr xambaarsan markaasaa wuxuu leey imaam alqurdubi raxmat ullaahi tacaala caleyh markuu xadiidkaa sharaxaayo ayadda markuu fasirayo xadiidkaa keenaya markaasuu xadiidka markuu sharaxaya wuxuu odhanaya qofka awrka xambaarsan masaa'ib fara badan baa isugu timin cuqubaad fara badan ko waxaa lagu cadaabayay awrkii biximlihi wa tiqlihi siditaankiisa iyo culayskiisa nin awr xambaaray nin wax yar sida ma aha awr dhan buu sidaa ama faras buu sidaa ama dibi buu sidaa uu xaday oo degta uu ku sidaa marka marka awalan waxaa lagu ciqaabay markaa culayskii sianian waxaa lagu ciqaabay uu yihi fadeexad waa kan hadduu hataa ma amusay dibiga ama awrkii waa korqayna muddo dham ay soo eegayso wallahi waa ninkii hebelo markaa awru qaniimo ka xaday markaa xambaarsan ama lacagu markaa meel ka xaday degta ku sita markaas ummadda balcasa ay qaybinaysa ama ay shanqarayso huluulka waxaa la yidhaahdaa awalan wuxuu khaas inta badan waxaa loo isticmaala xoolaha haniimada laga qaato qabla an yuqsam inta aan la qaybin haniimada bimacnaa si xarida loo qaato waxaa kaloo noqotaa markaa qiyaamada kalena waa lagu wada xoolaha kale xaaraanta la cunana waa loo marka adeegsadaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xadiid ku yihi laa yaqbalu lahu salaatan bigayri tahuurin walaa sadaqata min guruuri ilaahay subxaanahu watacaala ma aqbalo markaa salaad ilaa dahaaro ah oona markaa loo dahaaro qaadan iyo xoolo sadaqa lagala baxay xoolo xaaraan maad xaaraan sadaqada aad ka bixisana ilaahay subxaanahu watacaala ka aqbali maayo culimada waxay dhahdeen qofka guruurka markaa sameeya ee wax khiyaameeya sadaqadii wax ka wax ka xada markaa qaniimadii maxaa lagu samaynaya waxa la gubaya markaa marihii alaabta la gubaya oo lagu sameeya markaa tacziir looga dhigaya isagana waa la canaananaya waa kaloo ayaadka aynu ka qaadanayna ilaahay subxaanahu watacaala inuu markaa xarimay waxaa quruurka la yidhaahdo kabaa'irta waaweyna ay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanaya raalliaanshaha ilaahay in la raadiya waajib inay tahay carada allana layska ilaaliya shay kastoo lagu dhahdo ilaahay baa raalli ka ah oo cidda sanaysa ilahay baa raalli ka noqonaayo waxa waa lalayaal waajib inagu inaynu ku dadaalo shay kastoo laynagu dhahdo ilahay baa cidda sanaysa oo cadhoodana waa in laga fogaado waxaa kaloo laga qaadanaya islaamka waxaa laga qaadanaya islaamka inuu yahay nicamka waaweyne ilaahay subxaanahu watacaala inoogu nimceeyey inuu yahay markaa islaam iyo tawxiidka ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kaloo laga qaadanaya fadliga uu leeyahay cilmiga ilahay kitaabka iyo sunada nabiga la bartay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanaya rasuulkeeni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam ilaahay soo diridu inoo soo diray inay nimco ay ahay waxaa kaloo laga qaadanaya warasat lambiya dadkii ambiyada dhaxlay inay dadka markay tarbiyad tarbiyadaynayaan ay la yimaadaan oo laga helo ambiyadii wixii laga helay oo kale oo yatlu calayhim aayaati ilaahay subxaanahu watacaala aayaadkiisii in dadka markaa loo dhigo oo la baro wayuzakiih wayucallimuhum alkitaaba walxikma ilaahay subxaanahu culimadu waxay halka waa saddex arrimood waayo koowaad wuxuu yahay in dadka markaa fiqigii la baro oo yatlu calayhim aayaati aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala in la baro marka aayaadka maxaa kamin axkaamtii shareecada ayaa markaa ku sugan waxaa kaloo markaa la baraya wayuzakiihim in markaa la tasfiyeey oo markaa naftahoodii markaa laga kaxeeyo wixii markaa qurunka acmaashii xumayd iyo akhlaaqdii xunxumayda markaa laga kaxeeyo laguna tasgeeyo markaa akhlaaqdii markaa wanaagsanayd waxaa la dhayaa fi bacd alawqaad inay isweydaartaano qofka ihtimaamka uu siiyo xagga markaa akhlaaqiyaadka iyo xagga dhaqanka isagoo xaggii fiqiga iyo markaa fahamkii shareecada wax ihtimaam ahba yaraatee aan siin sidoo kale cagsigu inuu dhaco ihtimaam la siiyo markaa shareecada markaa tacliim xaggii tacliimta iyo xaggii baridda oo xaggii markaa la dayaca xaggii tasfiyada la dayaca ayaa suurtagala marka qofkii waa in markaa qofkii daaciga ahaa ummadda markaa wax baraayo labadii arrimooda isku wado marka atasfiya wa tarbiya ummadda in la tasfiyeeyo lana tarbiyeeyo oo tacliim iyo aqoonina meesha ay taalo ilaahay subxaanahu wataala wuxu uhi wamaa kaana linabiyi nebi markaa uma cuntanta an yaqulla markaa quluul inuu sameeyo waman yaqlul qofka qiyaameeyo qaniimada qiyaameeya wax ka qaatanaya si waa iman doona bimaa alla maca maa alla wuxuu qiyaamay yuu la iman doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaam uma tuwafaa dabadna waa loo oofin doonaa kullu nafsin naf kastaba maa kasabad wixii ay kasaba kasbatay walxaal hum laa yudlamuuna aan la dulmiyayn ilaahay wuxuu dhaha famanna mid itabaca raacay ridwaana llaahi raalliaansha ilaahay mid raacay kaman miyuu sidii ka dhigan yahay sidii mid baa alla noqday biistakhaabin caro caradaasoo min allaahi xagga alle ka ahaatay oo wamaawaahu hoyadiisuna jahannamu jahanamo uu noqday wabi'sa waxa xumaaday almasiiru meel loo laabtana jahanamo ayaa u xumaatay ba ilaahay subxaanahu watacaala u leeyay ilaahay wuxuu hum kuwaa raalli ahaanshaa ilaahay raadinaya darajaatun ay calaa darajaatin darajaad bay ku dul sugan yihin ama fii darajaatin darajaad ayay ku sugan yihin darajaadkaasoo cinda allah ilaahay subxaanahu wataala agtiisa ahaa wallahu allana basiirun waa arkaya bimaa yacmaluuna waxa ay samaynayaan laqad mana allaahu ilaahay wuxuu markaa ugu mana uu ku manaystay cala lmu'miniina mu'miniinta ayuu nicam ku manaystay id wakti bacata uu ka hor saray fiihim dhexdooda rasuula rasuul rasuulkaasoo min anfusihim nafahooda ka mida bamaanaa kusigii bani aadamka rasuulkaasoo yadlu akriyaya calayhim dushooda aayaadka ilaahay aayaadkiisa ku akriyaayo oo wayusakiihim tarbiyadaynayna tarbiyad markaa wanaagsan oo wayucallimuhum baraya alkitaaba ilaahay kitaabkiisa iyo walxikmata xikmadda wain kaanuu wain hum shaane kaanuu waxay ahayn min qabli horena lafii dalaalin kuwa ugu sugan markaa baadi baadidaasoo mudiinin cad ayaa ilaahay subxaanahu wataala halkaa darsigaan ku dayno bilahi tawfiiq allahu aclam